shirweynada toddobaad ee heer ilaaliyaalka soomaaliya ee ku furmay magaalada muqdisho wayna sanadkan diiradda laga saaray mowduucyo muhiim ah oo la xiriira la dagaalanka iyo weliba ilo dhaqaale ee argagixisada shirkan weyba ku qeyb galay madax sare oo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya heer ilaaliyaalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo wakiilo ku dareera hay-ado amniga heer ilaaliyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud iyo ku dhowahay shirka weynu sheegay in shirka laha ku saaro doono qodobo badan oo walbadan ku bedeli doona amniga guud ahaan dalka saddex sano ka hor meeshii joogtay iyo dadka dareenka ay qabeen maantana inay noqoto mowduuc laga doodayo resentational laga diyaarinayo xogo muhiima oo maalgelinta iyo dhaqaalahooda lagaga hadlayo taasna waxay ku timid iclaamka guud ee madaxweynuhu iclaamiyey iyo dadaalka xukuumadda ay ku jirto oo la xiriirsan in lala dagaalamo si kastana loola dagaalamo si dalka looga xoreeya dhibaatada ay ku hayaan sanadkan ujeedadu daaray marka waxa weeye in diiradda la saaro iyadoo la joogo xilligeedii dadaalada loo baahan yahay kuwa socda iyo kuwa soo socdana la kordhiyo dhinacyada ay ku wada xiriirsan tahay iyo dadaalada loogu talagalay inay dhacaanna ay wada dhacaan gudoomiyaha maxkamadda sare baashi yuusuf axmed iyo sheegay in sanadkan lasla qaado doona dhammaan madaxdaha ku qeybgalay shirkaha in lagu dowhaa dhaqaalo iyo weliba maalgelinta sharci darada e arrinta maanta halkan aynu kaga hadlayno ee halkudhega loo qaatay oo ah la dagaalanka maalgelinta argagixisadii ilaha dhaqaale runtii waxa weeye sida la wada sheegay waa arrin mudnaan gaara leh goorteedii iyo xilligeedii ay ugu mudnayd in laga hadlana waxaynu dhammaanteen isku waafaqsannahay cadowga koowaad ee maanta ummadda soomaaliyeed ay leedahay inay tahay argagixisada wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya xasan macalin iyo sheegay in lamadu maalmood ee shirkuusa dareera laku dowha doono waana laaka bandhiga doodo muhiime oo la xiriira dagaalka maalgelinta sharci darada e bal maanta marka inaan ciwaankii isugu nimaano isaga laftigiisa aada iyo aad ayuu muhiim ugu yahay ma rabo marka anigu inaan khudbad halkan ka jeediyo mu'tamarkan waxaa loogu talagalay waxaa waaye aqoon isweydaarsiga doodaha bahda dhex maraya iyo qeybaha kaleeto iyo bulshada kaas waay kan oo muhiimadda weyn iska leh isaga ayaan dib ugu dhiganaynaa mataqaana doodahaas ayaan dib ugu dhiganaynaa nagala qaybgelayo shirweynehu ayaa la filahaya inay markaaseyti ku baxan go-aamo muhiima oo walku ooleh oo markaaseyti ka saabsan dagaalka iyo maalgelinta argagixisada taasi oo qeyb ku a dadaaladii dowladda ee la kaaqayjahay amniga iyo xasiloonida dalka